barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhagaysanaysaan mawjadaha gaagaaban hirarka efyemyada geeska afrika iyo caalamkao dhan ood nagala socotaan bogayga internetka ee v o a somali com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa axad siddeed iyo labaatanka bisha janaayo sannadka labada kun iyo siddeed iyo tobanka idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac iyo anigoo ah jacfar kuukaay
qodobada dhegaystayaal aad ku maqli doontaan idaacaddayada duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa ka mid ah barnaamijkii toddobaadla ah ee hibada iyo hal abuurka oo toddobaadkan ku saabsan kulan dhallinyarada hibadooda ay ku soo bandhigayaan oo lagu qabtay magaalada hargeysa waxaa loogu talagalay qof kasta oo ilaahay uu siiyey hibo gaara hadduu gabiyo hadduu geeraaro hadduu ku fiican yahay heesaha hadduu ku fiican yahay sawir gamceed hadduu ku fiican yahay maxaan ku dhahdaa waxyaaba uu ilaahay gaar u siiyey waxaa jira dad badan oo ilaahay hibad gaara uu siiyey laakiin aan fursad ama jaanis aan u helin goobihii ay ku soo bandhigi lahaayeen barnaamijkani markaa dadka noocaasa ee ilaahay hibada gaarka uu siiyey ayaa wuxuu u saamaxayey inay jaanis u helaan goob ay ku soo bandhigaan kaalimihii heesahana kama marna barnaamijka
ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan
ayaanu horaa si toosan waa codka fanaanka axmed saki dhegaystayaal idaacaddaad kaga bogan doontaan sidoo kale xubintii ciyaara aad maqli doontaan balse marka hore ku soo dhowaada warkii dunida
askari ka mida xoogaga nabadilaalinta qaramada midoobay ka socda ee u dhashay waddanka bakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadma ahoo lagula beegsaday jamhuuriyadda dimuquraadiga kongo afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobay antonio guteres ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox hubaysan meel ku dhow lulimba oo lix iyo sagaashan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada baraka oo ka tirsan gobolka koonfurta kiivu weerarkaasi waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo kale afhayeenku waxa uu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobay uu ugu baaqayo kooxaha hubaysan ee koonga ka jira in ay hubka dhigaan xalka dulmiga ay tabanayaanna ay waddo nabadgelyo ah u maraan wakaaladda wararka a f p ayaa sheegtay in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga kongo joseph kabila uu ku eedeeyey xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ka socda ee dalkiisa ku sugan inaanay awood u yeelan xidido siibidda kooxaha hubaysan ee muddada labaatanka sano ka badan waddankaasi ka jira
weerarkiisi midaaminta ahaa ee shalay sabtidii ka dhacay dhismo ay dowladdu leedahay oo ku yaalla caasimadda dalka afghanistan ee kaabuul ayaa la sheegayaa in tirada dhimashadu ay gaadhay ku dhowaad boqol iyadoo sidoo kalena ay dhaawaca tiradoodu gaadhayso in ka badan boqol iyo saddex iyo lixdan qof iyadoo sidaasina ay sheegtay islamarkaana ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi sidoo kalena afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ee dalkaasi afghanistan ayaa sheegay in qofka ismidaamiye ee weerarkan fuliyey uu gaadhin nooca gargaarka degdega ee loo yaqaano ambalaska uu ka soo buuxiyey walxaaq qarxa iyadoo uu weerarkaasi ku fuliyey isagoo bartilmaameedsaday goob ay dadweyne tiro badan isugu urureen islamarkaana ay joogeen markaasi waxaana weerarkan islamarkiiba mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daalibaan ee ka dagaalanta dalkaasi afghanistan iyadoo afhayeen u hadlay uu sheegay in bartilmaameedkoodu ahaa xubno ciidamada ammaanka ka tirsan oo goobtaasi ku sugnaa
duhur wanaagsan dhegaystayaal halka aad wararkaasi kala socotaana waa barnaamijka dhallinyarada maanta idaacadda duhurnimo ee v o a oo si toosa idinkaga imanaya washington haatanna waxaad ku soo dhowaataan barnaamijka hibada iyo hal abuurka oo maalin walba oo axada xiliyadan oo kale aad dhegaysataan toddobaadkanna waxaa magaalada hargeysa noogu soo diyaarisay wariyaha v o a sagaal mustafe xasan nuur
waa magaalada hargeysa waxaan ku suganay mid ka mid a jaamacadaha ku yaala magaalada hargeysa kuwooda ugu waaweyn taasi oo lagu magacaabo admas university waxaa admas lagu soo bandhigay labadii maalimood ee ugu dambeeyey barnaamij ku cusub jaamacadaha kale kaasi oo ah in ay soo bandhigtay jaamacadda admas ardayda wax ka dhigata kuna tartansiisay kuwa uu ilaahay hibooyinka gaarka ah siiyey haddaba bandhigani oo loogu magacdaray gaariya festival ayaa waxaa lagu soo bandhigayay ciyaaraha hidaha iyo dhaqanka ee soomaalidu ay gaarka u leeyihiin sidoo kalena waxaa qeyb ka ahaa jaaliyadda yamaniyiinta ee ku sugan gudaha magaalada hargeysa islamarkaasina wax ka dhigta jaamacadda admas university oo iyaguna soo bandhigayay hidaha iyo dhaqanka ay yamaniyiintu gaarka u leeyihiin sida cuntooyinka ciyaarahooda iyo waxyaabo kaloo kala duwan waxaa kaloo qeyb ka ahaa in qaar ka mid a ardaydu ay ku tartamayeen suugaan iyo sidoo kale hibooyinka gaarka ah oo ilaahay gaarka u siiyey xuseen waa guddoomiyaha jaamacadda admas waxaanu sharaxayaa bandhigani barnaamijkan waa kii ugu horreeyay noociisa jaamacaddu ay qabato barnaamijkan waxaa loogu talagalay ardayda jaamacadda dhigata iyo kuwa ka qalinjabiyeyba dhammaantood uu furnaa waxaa loogu talagalay qof kasta oo ilaahay uu siiyey hibo gaara hadduu gabiyo hadduu geeraaro hadduu ku fiican yahay heesaha hadduu ku fiican yahay sawir gamceed hadduu ku fiican yahay maxaan ku dhahdaa waxyaaba uu ilaahay gaar u siiyey waxaa jira dad badan oo ilaahay hibad gaara uu siiyey laakiin aan fursad ama jaanis aan u helin goobihii ay kusoo bandhigi lahaayeen barnaamijkani markaa dadka noocaasa ee ilaahay hibada gaarka uu siiyey ayaa wuxuu u saamaxayey inay jaanis u helaan goob ay kusoo bandhigaan talentka uu gaarka qofkaasi uu leeyahay mu ahayn runtii tartan waxbarasheed oo kuliyaadka kala duwan ee ardayda ay ka kooban yihiin waxa ay ku bartaan lagu tartamayo laakiin wuxuu ahaa tartan ay ku tartamayaan ama bandhig ay ku sameynayaan aan idhaahdo tartan yaan odhanayna bandhig ay ku bandhigayaan qof waliba waxa uu ilahay muhibo qaar sugaan bay ku tartamayeen gabaya runtii aan idhaahda ha u badnaadaan waxyaaba geeraarena runtii waa ku jireen buraanburmaan ku arkayn isaga kagamay soo qeybgelin qaar waxay ku tartamayeen farshaxan artis inay soo bandhigaan waxyaaba sawir gamceeda oo dhalinyarta qaarkood goobta intii la fadhiyey ay barnaamijka ku dhex sawirayeen sida ardaygii ku guuleystayba kaalinta labaad oo kale sawirka gaariya iyo sawiro maxaan ku dhahdaa farshaxan ka hadlaya waxyaabihii agabkii hidaha iyo dhaqanka uu kusoo bandhigay hablaha qaarkood waxay kaga qeybgelayeen cunto karin iyagoo laba qeybood ahay oo qaarna damcadda uu sameynayo ay ku tartamayeen faleyfarar kala duwan inay kusoo bandhigaan qaarna ay kaga tartamayeen maxaan idhaahdaa naqshadeyn ama noocyaad kala duwan oo runtii inay naqshadeeyaan cuntooyin kala duwan ay kaga qeybgelayeen ardayda qaarkood waxay kusoo bandhigayeen waxyaabo kolle iyaga unigu ahaa sida qaar karateg oo kale kaga qeybgelayay qaar waxyaabo unig ahaa sida lix boqol oo musbaar oo kale ardayga dhabarkiisa intuu saaray laabtiisa la dhigay xabad jaajuura maxaan ku dhahdaa duba lasoo qaatay lagu dul kala jebinayey waxyaaba markaa kala duwan oo runtii noocaasa ayuu barnaamijkani ayuu koobsanayey kii koobaad buu ahaa intana ku ekaan maayo insha allah sanad walba waxaan doonaynaa inuu xilligan oo kale hal mar soo noqdo waxaa kaloo runtii xusid mudan oo barnaamijkan aan la ilaabi karin inuu ku lamaanaa qeyb labaad oo ah bandhiga dhaqanka soomaaliga iyo bandhig ay soo bandhigayeen arday badan oo jaaliyada yamanta ee soo qaxday ee wadanka runtii degan arday badan baa jaamacadda ka dhigata oo runtii laba boqoloo arday aan ka yarayn ayaa dhigata marka qeybta labaad ee barnaamijku xambaarsanaa marka laga yimaado qeybta tartanka waxaa ku jirtay qeybta ahayd isaguna bandhig inuu jiray dhaqan laisku idaarsanayo yamantuna dhaqankooga iyo heesahooga ciyaarahooga waxaa cuntooyinkooga runtii noocyada yihiin ay kusoo bandhigayaan iyo soomaalidu dhaqanka soomaalidu ay hidaha u leedahay maxaa kala duwana iyaga laftooda ay leeyihiin hadduu yahay wixii agabka guriga lagu isticmaali jiray hadduu yahay cuntooyinka kala duwanaa lalahaa hadduu yahay ciyaar dhaqameedka kala duwan iyaguba intan ay ku tartamayeen taana runtii waa mid xusid badan waa hagaag inankii kaalinta koowaad galay ayaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo oo aan bal magaciisa weydiiyo iyo sidoo kale hibooyinku ilaahay gaarka uu siiyey uu kaga qeyb galay tartankan aada iyo aad baad mahadsantaha larsagal waxaa magacaygu cabdifataax axmed xuseen hibadaan kaga qeybgeliyey tartankan ama waxaan kaga qeybgalay wuxuu ahaa laba mid midda koobaad inaanu sameyno show sparring wax laydha horta waa karate siday soomaalidu u taqaano karate haddaan idiin sheegana waa tekwandan aanu kaga qeybgeleeyey tekwondo waa erey koreyaana macnihiisu waxa weeyaan gacan la tababaray lug la tababaray iyo dooyo ah maskaxa marka labadii waxaan kaga qayb galay mid waxaa iga caawinayay walaalkay yaxye oo saaxiibkayna ah midna waxay ahayd midkan talentka kaga qayb galayay oo ahaa inaan lix boqol oo musbaar anigu dhabarkayga ku jiibsado den markaan lixdaa boqol oo musbaar dhabarkayga loo dhigo jaajuurna cabasha layga saaro markaa kadibna laygu jabiyo ay ahayd sideed masaabiirta iyo jaajuuradaas oo runtii aynu aragna aynu ognahay dhibaataday leedahay sideed waxaasoo halisa aada ugu bareedhay wallaahi runtii horta way adkayd inaan u bareedho marka halkaa la taagan yihina waa waxyaabaha lagaga soo qeyb galo dhacdooyinka adduunka ama talentka halkaa markaad taagantii noloshaada waa fifty fifty laakiin waxaa heerka ay soo gaadhsiiyey maanta oon halkaa kusoo gaadhay horta waa waalidkay hooyada iyo aabahay oo mar walba igu garab taagnaa inaan sportis sameeyo tan markaan sportiskii sameeyeyna waxaa garab isiiyey oo gacan sportiskii igu horreeyey qabtay oon halkan aada iyo aada iyo aada uga mahadnaqayaa macalinkaygii mustafe ama saabon saar anagu naqaano kooriyaana mustafe cabdi mustafe cabdi aadan saban oon halkan aada iyo aada uga mahadnaqayo oo ah macalinkii ugu horreeyay gacanii qabta walow ay jireen macalimiin kalan soo maray sidoo kale macalin isna konfuu isoo baray oo ahaa maxamed halkan waan uga wada mahadnaqayaa dhammaan macalimiinteedii oo dhan soo kalena talentkan inaan ka qeyb galo waxaa aada iyo aada iyo aada iigu hirgeliyey horta ilaahay ilaahay baa mar walba mahad leh mahadda koobaad ilaahay baa leh marka labaadna waalidiinta igu garab taagnaa khaasatan hooyaday sidoo kalena walaalkay yaxyo haddana garabkayga fadhiya mar walbana garabkayga taagan oo talentkan inaan marka xagga ilaahay iyo waalidkay laga imaado ii suuro geliyey oo walaalkay yaxyon halkan isagana aad iyo aad uga mahadnaqayo raje intee leeg baad ka qabtaa iyadoo aan lasii dhiirigelin dadkeena ina haddana halista intaa leeg aad kusii dhex jirto waa run wallaahi horta waxaa hoos u dhig ku yimid ee sportiska marka dhinaca sportiska eegto muddo fara badan oo sanadaabaan kusoo dhex jiray mar aan joogay iskuulkii aan wax ka baran jiray macalinkayga iyo sidoo kale imikoon anigu ahay macalin wax dhiga weli maanaan arag dad sportiska dee noogu yimaada oo xagga dowladda ka socda oo sportiskii nagu dhiirigeliya laakiin anagunbaa isku dhiirigelinaa rajadan ka qabaana waxa weeyaan insha allah inaan halkan imika waxaan ka qayb galay talent ay leedahay jaamacaddeeda armas university oo nagu mahadnaqayo inaan ka qeyb galo talentyada adduunka ama tartamada olombica adduunka oo kale waddankaygana insha allah guuli usoo hooy hagaag fatxiye sulub cabdilaahi ayaan jecelahay inaan kusoo dhaweeyo waa ardayd kamida ama dadka halkani kusoo bandhigay hibooyinku ilaahay gaarka u siiyey kaalinta saddexaad ay gashay soo dhawo baan ku leeya walaalo marka hore walaal waad mahadsantahay aad iyo aad baan dhoway sagal waxaan ku tartamayey cake decoration baan ku tartamayey waxaan sameeyey saddex qeybood oo keegan soo bandhigay ka koowaad wuxuu ahaa makeupka shandadii makeupkuu ahaa ka labaadna wuxuu ahaa loogadii jaamacadda armas oo magaciina ku qoran yahay ta saddexaadna waxay ahayd keegan kasoo dhigay sariir ayaan isagana keenay saddexdaa keeg baan ku tartamayey waxay ahayd runtii wallaahi alxamdulilah marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqay ilaahay subxaana watacaala mar labaadka waxaan aada iyo aada ugu mahadnaqaya waalidkeyga igu dhiirigeliyey inaan wado hawsha inaan galo inaanan ka maxaahaye ka gaabinin inaan dee aniga oo aada ugu faraxsan soo galo aada iyo aad baan ugu mahadnaqay hooyadii macaan iyo aabahay oona ilaahay ikiin daayay markasta garabkayga taagantii waad mahadsantiin mar saddexaadka waxaan u mahadnaqaya jaamacadda armas oo suuro gelisay inaan soo bandhigo habeenka aan meesha midna aan imaado iyada maamulkeeda macalimiinteeda iyo ardaydeedaba aada iyo aad baan ugu mahadnaqaya mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa dhiinkayga mustafa cartan yuusuf iyo ardaydeeda aan ka tirsanahay ee social worka oon leeya idinkana aada iyo aad baad u mahadsantihiin ilaahay ha idinka abaalmariyo iyaguna runtii aada bay ii caawiyeen habeenkii xalay ahaa wax badan oon sameeyey iyaga ayaa ii suuro geliyey iyagana waxaa le aada iyo aad baad u mahadsantihiin waxaanan iloobeynin oon aada iyo aada ugu mahadnaqayaa walaaladay oo i garab taagnaa min shalay subaxii oon hawsha bilaabay waad garanaysaa keeg lagaagama sheekeynayo adoo gobor baatood fahmaysaa ilaa iyo xalay intaan shalay af shantii waxyarlan guriga kasoo baxay minitiga may gaabinin aada iyo aad bay garab taagnaa waxaa lay dhammaantood wiilaliyo gabdhaba aada iyo aad baad u mahadsantihiin halkad ku baratay sameynta ama nashqadeynta keega wallaahi walaal anigunba isbaray cidna may barin waan jecela inaan sameeyo insha alla waanan ku rajo weynahay inaan sii wado oonan halkaa kaga hadhin haddii ilaahay igu siimo laakiin cidna imay barin anigunba isbaray ma meherad baad leedahay ama goob shaqo oo aada kusoo bandhigto kadibna aada ka ganacsato mise waa markii kuugu horreysay soo bandhigto may waa markii ugu horreysay soo bandhigo laakiin waan sameyn jiray haddaan xaflad leenahay haddaan aroos leenahay wixii aan leenahay oo dhan waan sameyn jiray laakiin ma jirto wax meherada ama meelaan kaga ganacsada ma jiro ee ase family unbaan u sameeyay ciddii asxaabanun hayan garanayo laakiin waxaan meelaan gooniya ku sameeya ma jirto ama kama ganacsado markii aada intaasoo ardaya aada usoo bandhigtay hibadaadii kusoo bandhigtay dareenkaaga siduu ahaa maxaad se dareemaysay walaahi aada baan u faraxsanaa waayo waxay ii ahayd waxa markaad jeceshahay ee wixii jaanis laguu siiyo eed wixii soo bandhigto intii doontaa kugu qaadato farxad weyn bay kuu tahay aada iyo aad baan ugu faraxsanaa inaan soo bandhigo wixii aan anigu intaan isbaray ilaahayna igu garab galay inaan soo bandhigo farxad aada iyo aada u weyn ayay runtii ii ahayd ma laga yaabaa inaad sii wado oo aada sii labilaabto hawshan haa waan ku tala jiraaba insha allah sida ugu dhaqsaha badan inaan galo haddii ilaahay igu simo oon ama meherad u furo amaan gurigeyga ku sameeyo sidee ii suur sidii aduu ilaahay suuro geliyaba waan sameynaya insha allah bilaha soo socda haddii ilaahay dha bismillahi raxmaan raxiim magacaygu waxa weeye xamse anwar cabdiraxmaan waxaa dhigtaa jaamacadda armas university khaas ahaan fakalka architecture and urban planning sidoo kale waxaan ku tartamayey farshaxnimo ama artist ama painting hadda saad u taqaanaan waxaan kaga qeyb galay laba sawir mid waxa uu ahaa live oo waxaan ku diyaariyey goobta markii ay xafladdu bilaabantay ilaa intay dhammaanaysay baan waday waana dhameeyey sidoo kale waxaan kaga qeyb galay sawir kale oo ahaa gaariye allahu naxariiste oo ku saabsanayd runtii ay xafladduna loogu magacdaray sidoo kale haddaan xagga mahadcelintana u jeesto waxaan runtii ugu horeyn u mahad celinaya ilaahay mar labaad waxaan u mahad celinayaa labadeeda waalid oo runtii igu igu garab taagan hawshan farshaxanimada oo habeeniya maalin igu dhiirigeliya inaan sii horumariyo runtii sidoo kale waxaan si khaas ah oo ugu celinayaa ugu mahad celinaya macalinkayga khaas ahaan ii bara farshaxnimada ama artiska cabdiqani oon isna aada ugu mahad celinay sidoo kale maamulka jaamacadda iyo mas-uuliyiintaba waan aad baan ugu mahad celinaya laftarkooga oo ka dhigay inuu barnaamijkan mid noqdo suuro gala oo si fiican loo soo bandhigi karo insha allah sanadkaa sanadkiisa waxaan rajeynaya insha allah inaan kasii horumari doono halkaan kasii wadi doono goormaad sogatay inaad wax sameyn karto ama aada wax sawiri karto wallahi horta waa su-aal fiican laakiin waxaan ogaaday markaan ku jiray sanadkii labaad ee dugsiga hoose ayaan isdareemay inaan igu jirto hibadan laakiin markaaba maan soo bandhigin waxoogaa aadu caqabada yaroo hore iga hor yimid dartood baan u yar hakiyey oo waxbarashadii wixii baan ku yar aada ugu yar mashquulay intii dambe imika adu labadii sane u dambeeyey sawro badan ayaan soo saaray runtii waxna artiskuna waa noocyo badan yahay markaa qeybta aan kaga jiraa waxa weeye qeybta abstract nooca loo yaqaano iyo sidoo kale sida kuwa loo yaqaano three d realistic loo yaqaano labadaa nooc baan ka sameeyaa waana ka halkeed kusoo bandhigtaa ma jira goobaad kusoo bandhigtay ama sawiro aada soo bandhigtay oo aada sawirtay iminka waynu ujeednay gaariyo kale waad sawirtay si fiican baad barteeda dhigtay markaad sawirka sawirayso ma sawir baad ka eegtaa mise maskaxdaadaad marka hore aada kusii record garaysa runtii horta artist marka la idhaahdo artiska saxdii waxa weeye horta inuu qofku meel ka eegto isagoo meeshaa eegaya uu deetana kadib meesha kale uu ku sawiro si loo garto intee in leeg buu shaygan u eekeysiiyey amaba intee in leeg buu u dhaweeyey waa muhiimada koobaad markaa runtii gaariye markii aan sawirayy waxaan sawiray hal maalin kahor intii aan xafladda la qabanin markaa meel baan ka fiirsanay ka eegay walow anuu aan change ku yar sameeyo yaro bedbedelay oo waxyaaba yar ku dardaray laakiin meel baan ka eeganay sidoo kale sawirka kale ee isagoo ah hidiya dhaqanka weelka hidiya dhaqanka ee maxaa la dhahaa haanta iyo dhiilqoriga iyo gorofka kuwa iyagu maskaxdan ka sawirayo hore baan u hayay markaas no labadaa nooc buu noqon karaa inaad shaygii xifdisantood dusha ka sawir karto inaad meel kale ka eegin karto labada siyaabadba u sawiri karaysaa rajaynta leeg baa kaaga jirta inaad sii wado hibadan iyo sawirka wallaahi hibe aada weyn baa iga jirtay goolalka iyo targetkaan hiigsanayna meel sare kaga jiraan waayo anu fakalkan aan barta waxa la dhaha architecture and urban planning sidoo kale architect iyo artistna way ishoos galaan waana laba fakalo aada iskugu macquulo isku dhow runtiina isku leh saameyn togan oo aada iyo aada isku kaabaya waayo marka architecture la idhaahdo waxbaa la visualize garaynaya waxbaa la design garaynaya marka waxay kaaga baahan tahay more critical thinking bay kaaga baahan tahay inaad maskaxda tuujiso artiskuna waxyaabaha ugu horeeya ee qofka maskaxdiisa ballaadhiya ee broad ka dhiga ayuu yahay marka waa sababta igu kaliftay inaan aada hore usii mariyo iyo dee asxaabtayda iyo dhammaan ardaydan iskulaaska naho igu yaqaana oo aada ii dhiirigeliya igu idhahda halkaa kaga sii wad qofkii arkaaba waana taas taasi bismillahi raxmaani raxiim magacaygu waa cabdicasiis ibraahim xariir waxaan ka qeyb gelayay tix gabay ah iyo jiifto inkastoo aanan guuleysan ama aanan kaalin gelin macnaheedu maaha inaan guuldaraystay laakiin insha allah waxa weyne meelo kaloo fara badan ayaan ka guuleysan doonaa sidii meelo hore kala dhacday haddaan imika kuu akhriyo waxa weyne jiiftadii aan kaga qayb galay waxa weyne tartanka ama bandhig hibeedkaasi waxay ahayd jiifto waxa weyne jacayla ama wiil oo inan waxa weyne u jeclaa oo markii hore ogolaatay maalmo ama waxaweyne wiiga ka bacdina inankii waxaweyne si isku ogaayeen iska bedeshay oo u tirinayo marka haddaan maasidaa kuu bilaabo ama jiiftadaa ku bilaabo waxay odhanaysaa jiiftadu inanku waxa uu leeyahay cishqiga dahashaday kashaydu cishiyo galab buu fadhiistay cindiga lahashadu dishootay caqliga xiisuhu ku raagay cayaaruma ooyayaanoo canaaniya ma laha eede adaan kuu celay kaskayga jacaylka markaan casuumay markaan carigayga keenay markaan carfigiisa dhowray markaan sida ciid farxeen hibley cabashada ka raystay curuuqdiiyo feedhahaygiiyo xiskaygu markuu caweeyey allaylahe waa cajiibe cadaanmaankaygu goosan miyaad igu ciil bilowday waa hadlaya xuley anoon ceebtaada doonin anoo caydaada diida anoo cadhadaa ka maaga maxaa calmashada naftayda sidii cudur laga ducaysiiye ka dhigay caadada ibliiska ilaan waa camal adduunyo ilaan marba caynad weeye ilaan cimrigii qof nooli ma hela wuxuu caashaqaayo ma cayrsho waxaanu doonin ninbaa cadradiiyo dadkiisa amaba curadkiiyo dirkiisa intuu casarkii la joogo cabbaar kadib iildogoo adduunka ka caaridee walle waa camal adduunyo carceere miyaan dhahaa cibaariyo waa la yaabe tabti cilmi mowga-a talowsun miyaan cabbaa intaan nafta ceel ku tuuro intaan cirka xadhi ku laasho talooma isciijiya catowga calaacal raacay intaan ka calool adaygo carhee dhagartaada sheego kolkaan canabay ku doortay kolkaan dumarkaa cidaystay miyaad ii cadow ahaatay inaan keligii cidloodo inaan cayntaas wareego inaan sidaa caalim waashay gelinba carro kaaga heeso miyaad si cadiila doontay adduunyadu waa cajiibi kolkaad casarkii baxayso intaan caafimaad dareemo calayrhkaaga i qaada cishaaiga kolkaad xarooto intaan dhab u cayn wareego anaan cuni karin gasiinka anoo cilmi loo aqoon leh haddaad ila sintay cawaanka marnaba ku collaysan maayo cadceedda sideeda nuur oo inanka weli waan ku jeclahay buu leeyay wax kastood igu samayso marnaba ku collaysan maayee cadceedda sideeda nuur cagaarka sidiisa muuqo caddiyo qurux iyo ilaysyo ahow sida xuuralcaynta ahow caynkii khadiija ahow cinabkii dalkeenna ahow cambaruud bislaaday lahow camalkii rasuulka sala allahu caleyh wasalam lahow camalkii rasuulka lahow caafimaad qabkaaga lahow cisi iyo wanaagga lahow farxad aada kuwa maan sidaas waa mid ka mida jiiftoonka kaga qayb galay tartankaasi wallaahi anigoo yarba laakiin aad baan ugu faraxsan ka qayb qaata tartankaasi jaamacadda aad bay ugu mahadsan tahay sidoo kale waxay adigoo wariyay sagal mustafa ah v o a soomaali aad baad gumaadsantihiin
sagal mustafe oo barnaamijkii hibada iyo halabuurka magaalada hargeysa noogu soo diyaarisay ayay ahayd markana aanu dib idiin xusuusinno qodobadii ugu waaweynaa warkayaga maanta cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa la diyaara mahadsanid jacfar mid ka mid a xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobay ee ka socday islamarkaana u dhashay waddanka bakistan ayaa ku geeriyooday weerar gaadmo ah oo lagula beegsaday jamhuuriyadda dimuqraadiga ah ee kongo afhayeen u hadlay xogayaha guud ee qaramada midoobey antonius gudras ayaa sheegay in madaxda hay-addu ay cambaaraynayaan dilkaasi oo dhacay kadib markii ciidamada nabad ilaalintu ay ku dhaceen weerar gaadmo ah oo ay ku qaadeen koox hubaysan meel ku dhow lulumbia oo sagaashan iyo lix kilomitir koonfur galbeed kaga beegeen magaalada buraka oo ka tirsan koonfurta kivu weerarkaasi ayaa sidoo kale waxaa ku dhaawacmay ugu yaraan hal askari oo kale afhayeenku waxa uu sheegay in xogayaha guud ee qaramada midoobey uu ku baaqaya in kooxda hubaysan ee kongo ka jirta ay hub ka dhigaan dulmigana ay xalka amaba ay xalka taabanayaanna ay waddo nabad ah ay u maraan wakaaladda wararka ee f b ayaa sheegtay in madaxweynaha jamhuuriyadda dimuqraadiga congo joseph kabila uu ku eedeeyey kooxda xoogaga nabad ilaalinta qaramada midoobey ka socda ee dalkaasi ku sugan inaanay awood u yeelan inay xididada u siibaan kooxaha hubaysan oo muddo labaatan sannadood ah waddankaasi ka jira dhinaca kalena weerarkiis midaaminta ahaa ee maalintii shalay sabtidii ka dhacay dhisma ay dowladdu leedahay oo ku yaalla caasimada dalka afghanistan ee kaabul ayaa la sheegayaa in tiradii ay gaadhay ku dhowaada boqol iyadoo sidoo kalena dhaawaca ayaa weerarkaasi ka dhashay uu koru dhaafay boqol iyo saddex iyo lixdan qof sida ay xaqiijisay wasaaradda caafimaadka ee dalkaasi sidoo kalena afhayeen u hadlay wasaaradda arrimaha gudaha ayaa sheegay in qofka ismidaamiyey u gaadhin nooca gargaarka deg dega ee loo yaqaana ambalaska uu ka soo buuxiyey walxaha qarxa kadibna uu weerarka ku fuliyey isagoo bartilmaameedsaday goob ay dadweyne tiro badan isugu yimaadeen waxaana weerarka islamarkiiba mas-uuliyaddiisa sheegatay kooxda daalibaan iyadoo afhayeen u hadlay uu sheegay in bartilmaameedku ahaa xubno ciidamada ammaanka ka tirsan oo goobtaasi ku sugnaa shirwac aad buu u mahadsan yahay markana codkii axmed zaki iyo heestii astaansan
ayaan dharad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan allah kaa dhigaya sansan ayaan dharad qurux cilwadsan akhlaaq wacan gabadha edabsan ammaan badan ruux odhahsan aawada okansan adduunka darta koobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan anaa aawada okansan adduunka darta koobsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan illinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan hoyhooye ammaansan aragsan illinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaa intiisan ayaanu horaa si toosan
waa hagaag dhegaystayaal heestaasi astaansan iyo weliba codka fanaanka axmed saki ayaa ugu dambeeyey idaacaddayda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maanta tan iyo intaynu idaacaddeen idaacadda xitaa afarta galabnimo isugu iman doonaan waxaanu idin leenahay guud ahaan baabahda v o a sidaa iyo nabadgelyo
amarka hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya sluubsan allah kaa dhigay adeecsan amarka hooyadeed mid raacsan intii kartidana ku saabsan anaa kuu qiraya sluubsan talada aabbe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan talada aabbe ee wanaagsan aada ku dhaqmo barbaarsan nasiibka alle hagaagsan ayaan kugu heli ducaysan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaantiisan ayaanu uraasi toosan hoyhooye ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan akhlaaqsan dartaantiisan ayaanu uraasi toosan ammaansan aragsan ilinta tiirtiray ammaansan